gudoomiyaha degmada dhoobley ee gobolka jubbada hoose xasan cabdi xaashi iyo ku-xigeenkiisa mukhtaar maxamed sahal ayaa si wadajir ah u dhagax dhigay xafiiska daqli ururinta ee wasaaradda maaliyadda dowlad goboleedka jubbaland ee magaalada dhoobley dhismaha xafiiskan ayaa waxaa iska kaashanayo hay-adaha bahwadaaga la ah wasaaradda maaliyadda jubbaland si kor loogu qaado daqliga soo gala maamulka jubbaland gudoomiyaha degmada dhoobley ee gobolka jubbada hoose xasan cabdi xaashi iyo ku-xigeenkiisa mukhtaar maxamed sahal ayaa si wadajir ah u sheegay in hirgelinta xafiiska uu kaalin ka qaadan doono kubaxa dhaqaalaha iyo ganacsiga waxaan dhagax dhignay xafiiska dakhliga ee degmada dhoobley ee dowlad goboleedka jubbaland runtii xafiiskan dakhligu aad iyo aad muhiim u yahay wuxuuna kor u qaadayaa dhammaan adeegyada bulshada laga hayo oo dhan hadday noqoto horumarka ganacsiga dhinac walba marka insha allahu tacaalaa waxaan ku faraxsannahay haddaan nahay maamulka degmada dhoobley
maanta waxaan joognaa degmada dhoobley waxaana halkan laga dhagax dhigay xafiiska dakhli aruurinta wasaaradda maaliyadda ee muxuu ahay maamulka jubbaland dhammaan qaybihii kala duwanaa ee maamulka degmada dhoobley waan ku sugannahay halkan waxaa aad iyo aad farxad weyn noogu ah horumarka muxuu ahay mar mar ka dambaysa ay samaynaysa dowladda jubbaland hadday tahay horumarinta dhismaha xafiisyooyinka iyo waxyaabaha la midka ah maanta aad baan ugu faraxsannahay xafiiskan dakhli aruurinta ee degmada dhoobley in xafiis uu ku shaqeeyo oo gaar u ah oo shaqaalihiisa iyo dadka muxuu ahay ka shaqaynaya oo dhanba ay ka howlgeli doonaan hadduu alla idmo aad iyo aad baan muxuu ahay ugu faraxsannahay annaga haddaanahay degmada dhoobley waa horumarka noo imaaday ee degmada dhoobley waxtar ku ah bay ka mid tahay waxaan rajaynaynaa kuwa ka badan in muxuu ahay maamulka jubbaland ay noo keenaan hadduu alla idmo insha allah bilaa kariim maamulka jubbaland ayaa dadaal ugu jiro sidii loo kordhin lahaa dhaqaalaha maamulka si bulshada loogu qabto adeegyada ay u baahan yihiin sida waxbarashada caafimaadka iyo gargaarka